cabdulaahi axmed maxamed oo loo yaqaano canjero ayaa taariikh ka sameeyey gobolka maine ee dalkan maraykanka isagoo noqday maamulihii ugu horreeyey ee iskuul ee gobolka oo madow ah maxamed colaad xasan oo qadka taleefonka ee magaalada portland kula xiriiray ayaa doctor cabdulaahi wax ka weydiiyey guushiisa iyo dareenkiisa wallaahi akhi maxamed colaad waa aada iyo aad baad umahadsansan tahay waa idin salaamaya adiga iyo dadka dhegeystayaasha oo dhan walaalkiis marka ugu horeysa hada min fadli rabbi waa ilaahay fadligiis iyo ilaahay amarkiis ilaahay subxaana watacaala ayaa wax walba qaadira waa arrin dareenkeeda iskale mar qofkii ugu horreeyay madoobaa ee statekan ama gobolkan aan degannahay ee maine noqday maamulo iskuol ee ugu horreeyay aa tahay waa arrin maxaa tirahda dareenkeeda iskale wuxuu noqon karaa dareenkeedu mid ah war meesha maxay tahay aada ugu horreyso adiga oo hasadama dad kalaana joogin oo meeshan waa meel maxaa tirahda si ah marna waxay noqonaysaa alxamdulilah oo waa ilaahay mahadiis qofka ugu horreeyo arrintan gaaray marka qofka ugu horreeyaa tahay dee dadka horreysaha way jecel yihiin oo anigaa ugu horreeyay dadka number one ahaa iyo way jecel yihiin marka dareenka labada nooc buu noqon karaa marka taariikhda waxbarashada ee gobolkan may markaad dib u raacdo marka la leeyahay qofkii ugu horreeyey ee madoobaa ayaa ka noqonaya maamulo iskuol haddaad taariikhdeeda dib noo xusuusiso gobolku dadka dadka ku nooli maxay yihiin maxaa maxaa fursadaha ad heshay oo kale hortaagnaa oo intaas oo dhan taarikhdan dalka maraykanka ay usoo geli waayeen dadka madowga ah inay maamulo noqdaan niyow gobolkan sida aad ka warqabtaba gobolkan waxa uu ka mid yahay gobolada la yidhaahdo gobolada ugu cad waddanka marmar waxay ku tartamaan stateka kale la yidhaahdo vermont waxay ku tartamaan dadka ugu cad badnaashahooda mar waxaa la yidhahdaan sagaashan iyo sideed boqolkiiba dadku waa dad caddaana marka dadku maba joogaanba maba badnaba waa mid midda kale waxa waaye waad isku taqaanaa dee dadku isdhexgalka magaalooyinka waaweyn ayay ku badan yihiin marka meeshan majorityga dadka ah waa dad maxaa tiraha caddaana way jirtaa dad kale oo hadda nin la yidhaahdo talbert jerry talbert oo ahaan jiray todobaatameyadii noqday stateka ka noqday maxaa tiraha xildhibaan waxaa jira rag kale oo stateka wax ka noqday oo qof iyo laba ah laakiin waxbarashada xaggeeda maamul ischool waa markii ugu horreysay oo qof uu noqdo madow madownimada innaga waxaa noo sii dheer waa qofkii ugu horreysay oo maxaa tiraha muslim ah waxaa noo sii dheer waa qofkii ugu horreyso qaxootinimo waddankan kusoo galay ama soo galooti ah iyo qofkii ugu horreysay oo soomaaliya oo oo soomaaliduna waa aad bay u degan tahay magaalada wa waa gartay wa waa soomaalid badan baa degan oo booliiskay soo galeen maaragtay bulshaday ku dhex jiraan lakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo o kale waxay kusoo aaday munaasabadan ama magacaabistan lagu magacaabay inaad maamulo ka noqoto iskuolka derin hi xilli dunidu coronavirus ay la dagaalamayso oo guryaha lagu shaqaynayo oo macalimiintii aan iskuullada joogin marka dareenkan farxadda leh iyo murugtaa guud ee dunida ka jirtaa sidee suukaa qabteen niw horta broceeskan wuu socday oo interviewga ama maxaad tirahdaa waraysyada iyo shaqada doonisteeda iyo wuu socday oo intii aan iskuullada la xirin oo cudubkan uu saas ugu faafin waddanka oo broces dheer u ahaa oo ilaa iyo bishii december soo bilowday marka oo kala doorashada dad badanaa shaqada dalbanaya marka waa lagu tartamaya sida la socoto marka markii ugu dambeynta waxay ahayd habeen hore markii guddiga waxbarashada magaalada ama portland ay isu imaanayaan ay vote qaadayaan marka intaa waxaa kasii horeysa waxaa lasoo kulmaysaa waalidiin waxaa la kulmaysaa arday waxaa la kulmaysaa shaqaalaha waxaa la marka interview badan ayaa soo mareysaa intii aadan tegin ischool boardka aadan hortegin golaha waxbarashada aadan hortegin oo golaha waxbarashada aynu marka tii golaha waxbarashada tegitaankeedii unbaa ka dhinnaa markii dhibkan uu dhacay marka taas unbaan sugeynay iyadana maaragtay habeen hore ee waxay ku dhacday habka loo yaqaano virtualka ama iyadoo la kala fog yahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulaahi axmed maxamed oo loo yaqaano canjero oo u warramayay maxamed colaad xasan